wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya faysal bin farxaan al sacuud uu hogaaminaya wafdi heerkiisa uu sarreeyo ayaa booqasho laba maalmooda ku tegey magaalada islaamabad si ay usoo ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalkaasi bakistan isagoo ka hadlayay shir janaayadu ay si wada jira u wada qabteen isaga iyo dhiggiisa bakistan shaakh daar ayaa dhammaadkii booqashadiisa kooban ala sacuud uu ku baaqay joojinta xasaradda ka taagan qasa ee u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas isagoo soo xiganaya korarka tirada dhimashada falastiiniyiinta sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamushay qasa ku sugan tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii hore howlgallada militariya israa'iil ay ku rabaan inay ku tirtiraan xamaas ayaa ku dhinteen in ka badan saddex iyo soddon kun oo falastiiniyiin ah dagaalka ayaana bilaabmay kadib markii xamaas ay weerartay israa'iil kadibna ay ku dishay ku dhowaada kun iyo laba boqol oo qof hurrayada islamarkaana ay kaxaysteen qiyaastii laba boqol iyo konton qof oo kale wasiirka arrimaha dibadda bakistan ayaa isaguna sheegay inuu kala xaajooday dagaalka qasaa wasiirkan arrimaha dibadda ee booqashada ugu yimi isagoon carabaabin israa'iil ayaa wasiirka arrimaha dibadda bakistan uu ku tilmaamay xaaladda qasa xasuuq islamarkaana uu ku baaqay isla xisaabtan labadan mas-uul ee ugu sarreeya diblomaasiyadda dalalkan ayaa ku baaqay in si aan hakad lahayn uu gargaarku u gaadho falastiiniyiinta sida lagu xusay mareegta relief web oo ah madal uu gacanta ku hayo xafiiska qaramada midoobey ee iskudubaridka arrimaha gargaarka lixdii bilood ee uu dagaalku socday boqolkiiba sagaashan dadka reer qasa ayaa barakacay iyadoo in ka badan nus milyiin qofna ay qarka u saaran yihiin macluul mas-uuliyiinta ayaan midkoodna ku baaqeen in la soo daayo in ka badan boqol maxaabiis israa'iiliyiina oo ku jirta gacanta xamaas isagoo ka hadlaya saamaynta gobolka ee dagaalka khasaa ayaa diblomaasigan ugu sarreeya diblomaasiyadda sacuudi arabiya oo ku baaqay dejinta xiisadda balse waxa uu ka gowsaday inuu carabaabo diyaaradihii daroonka ahaa iyo weliba gantaalihii badnaa ee ay ku soo riday iiraan israa'iil toddobaadka dhammaadkiisii sacuudi arabiya iyo iiraan oo in muddo ah hirdan ka dhexeeyey ayaa xidhiidhkooda diblomaasiyadeed soo celiyey sannadkii hore heshiiskaasi oo ka shaqeeyay shiinuhu islamarkaana soo afjaray xurguf oo labadan dal ee muslimka ah ka soo dhex taagnayd muddo toddoba sannadooda weerarkii iiraan ee isugu jiray saddex boqol iyo kontonka diyaaradaha daroonka iyo weliba gantaalaha ayaa imi si ay jawaab uga celiyaan duqayntii israa'iil ee lagu eedeeyey ee ay la beegsatay qunsuliyadda ay iiraan ku leedahay suuriya kowdii bishan abriil duqayntaasi oo ay ku dhinteen laba jenaraal oo iiraaniyiin ah iyo weliba shan ka mida ciidamada ilaalada kacaanka sida ay iiraan sheegtay wasiirka arrimaha dibadda bakistan ayaa sidoo kale isaguna aan ka hadal weerarka iiraan ay ku qaadda israa'iil booqashada wafdigan ee sacuudiga ayaa daba socda wafdi kale oo ka socday dalka bakistan oo horraantii bishan booqasho ku tegay dalka sacuudi arabiya booqashadaasi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaz shariif waxaana wafdiga labada dhinaca isla garteen inay dedejiyaan horumadii u horraysay ee xidhmo shan bilyan oo dollar ah oo hore looga wada xaajooday sida lagu xusay war saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan